wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adda guuleed foundation iyo degmada cayaarka dhagax dhigtay dhismaha iskuul cusub oo waxbarasho bilaasha siin doona caruurta danyarta ee kuwa naafada ku dhaqan magaalada cadaado munaasabada dhagax dhigga ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug heer gobol heer degmo odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan bulshada degmada cadaado iskuulka cusub ayaa la filayaa inuu noqdo xarun waxbarasho casri oo la fasalo casri tayo sarana leh waxbarashana siin doona iyo adeega gaar ah dadka bayaagaar ka qabaya sidoo kale carruurta aan waxba haysan ugu horan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha ha-adda guuleed foundation abdirxeen nuur guuleed isagoona sheegay in iskuulkan u talagalay dadka bayaagaarka qabaya kuwana danta iyo danta yare aan haysan waxay wax ku bartaan ee degmada cadaado
waxaan dhisaynaa waa iskuul international ah oo sida halkan ka muuqata aan rabno inuu noqdo iskuul ka soocan iskuullada kale oo aan wax ku barayno dhallaanka deegaankan kaliya maahan cadaadahee deegaanada ku xariirsanna sidoo kale inay ka dhigtaan hadda waxaan haynaa caruur gaaraysa saddex boqol oo arday nus ka mida ardaydaas waxay joogaan deegaanka cadaado iyo nawaaxigeeda waxay u kala qaybsan yihiin agoon danyar iyo kuwo naafa ah marka hay-adda guuled foundation waa hay-addaas ka shaqaysa waxbarashada anugu shakhsiyan waxaan ka soo safray dalka maraykanka gudoomiyaha degmada faraxdee oo sanadinkiisa ka mahad celiyey iskuulkan isagoona sheegay inay ku dadaalaysay wax looga qaban lahay waxaana loo bar lahay carruurta danteed kuwa baahida gaarka ama degmada cadaado
marka koowaad ilaahay baan u mahad celinaynaa marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa madaxda dalalka kala duwan oo maraykan iyo ingiriis iyo meelaha kala duwan nooga soo safartay si ay degmada iyo horumarkeeda qayb uga qaataan qayb muhiim ah oo loo baahnaana ay ugu soo kordhiyaan xaqiiqatan iskuul international ah oo ka duwan iskuullada ku yaalla deegaanadan galmudug in laga hirgeliya degmadan aaday ugu baahnayd oo manhaj internationala leh oo ardaygu meeshii uu rabo waxbarashada uu ka sii wadan karo ardaygii meel kale waxbarashada ka wataana markii loo soo transfer gareeyo uu halkan kasii dhammaystiran karo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed maxamuud cilmi ayaa dhinkasta sheegay inay ka wasaarad ahaan la shaqayn doonaan iskuulkan oona yahay adeeg loo baahna in loo dhiso dadka baagaarka qaba gaar ahaan carruurta iyo sidoo kale kuwa kale waxbaranaya ayna daal budgidansi wax loo bari lahay carruurta baagaarkaabka kuwa danyarta ee ku dhaqan degmada cadaado wasaaradda waxbarashada waxay aada u bogaad inay shaqada socoto iyo dhismahaas isku tashiga ah dowladda galmudugna waxaa ka go-an waxbarashadu inay dardargeliso dee imaanshihii dowladdan hadda ay timid shanta sano oo xoogaaga joogto waxbarashada galmudug isbedel badanaa ka dhacay dee sidaa ogtiin boqol iyo soddonaan ku dhownahay dee ardayda markaan meesha imaanayna toddobiyo labaatan kunay maraayeen boqol iyo soddon kunaan hadda ku dhownahay ummad inay hana qaadayso mustaqbalka wax noqonaysa waxa lagu gartaa siday dadkooda wax u baraan waxbarashadan ay wakhti u geliyaan qiimo ugu bixiyaan waxaan rajaynaya inaad dadkii soo bixisaan ardaydii gaartay waxbarashada iskoolaadka la geeyo mashruucan ayaa xata kashan dhismihiisa hay-adda guuleed foundation sada waxbarashada galmudug iyadoona ay gacan ka geysanayaan soohayada falo ka shaqeeya waxbarashada dadka iyo sidoo kale kuwa bahya gaarka qaba waxaana lafin wax ka qabta baahayaha ay qabeen dadka bahya gaarka qaba iyo kuwa danyarta ku dhaqan degmada cadaada si korowuqa waxbarashada carruurta danyarta ee degmada cadaada ku dhaqan